Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعنا سواح wanaagsan qodobada warkayga ku hayna waxaa kamid Raila Odinga oo sheegay in mashruuca guriyeynta uu wanaagsan yahay balse inaan shacabka taageersanayn si lamid ah dhegeystayaal waxaad maqli doontaan ee gudoomiye aadan madoobe oo la kulmayay taliyaasha ciidamada sidoo kale ku amray in markaasi ee, dabcan wax laga qabto sidoo kalena lasoo qabto rag ka dambeeyey falal argagax lahaa oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho si lamid a taliyaha ee qeybta guud ee booliiska gobolka banaadirna wuxuu ballan qaaday in markaasi nin lagu sheegay inuu baxsid iyo xaaskiisa la guway gacanta lagu soo dhigi doono sharcigana kulan wacan mar kale dhegeystayaal waa maalnimaha xada taariikhdu waa afarta bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad dhegeystayaal maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee azimio la umoja wan kenya raila odinga ayaa dhaliyay qorshaha ay dowladda dhexe ku dhaqangelinayso mashruuca guriyeynta la awoodi karayo waxa uu hoosta ka hariiqay in barnaamijkan aanan lagu guulaysan doonin maadaama sida hadalka u dhigay uunan taageero ka haysan dadweynaha mr odinga ayaa walaac ka muujiyey in maamulka madaxweyne william ruuto uunan kenyaanka si joogta ah ula socodsiin horumarka lagaa- laga gaaray mashruucan balse uu diradda saarayay cadaadiska la xiriira canshuurta guriyeynta madaxa azimio ayaa hoosta ka hariiqay in mashruuca guriyeynta uu qayb markaasi ka ahaa qorshihii dowladii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ee moy kibaki balse caqabadaha markaasi la xiriir dabcan caqabadaha la xiriira ay tahay in dadweynuhu aynan la dhacsanayn waxa uu ku celceliyey inaysan jirin xaquuq kale oo asaasi ah oonan la xaqabtirin ama xaquuqo kale oo markaasi asaasi ah oonan la xaqabtirin sida markaasi cunnada
na ile lugha sasa imebadilika. Ilikuwa so sisi tutaangalia mahasla, tutaangalia mama mboga, tutaangalia bodaboda, jua kali. Hiyo lugha imepotea sasa, sio? Sasa unaambia unataka kujengewa nyumba ati affordable housing, na wewe mwenyewe hujauliza nyumba, unataka chakula nataka upewe nini manyumba, lakini chakula hakuna. Sasa lakini tunasema ati baada ya dhiki ni nini? Ongea juu ya mambo ya affordable housing. Hakuna kitu mbaya juu ya mambo ya affordable housing, lakini vile wanavyoendeleza ndio kuna ubaya. Maanake wanaendeleza bila ku- kufikiria vizuri na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya hawajaelezwa vizuri, hawajaelewa na inaletwa kwa kifua na kiburi ambayo hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hii mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa Roads, Public Works and Housing.
dowladaha kenya iyo maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay sar u qaadidda wada shaqaynta ka dhexaysa ee dhanka amniga iyo nabadda geliyada caalamka tani ayaa timi kadib markii ay kulan yeesheen madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda musalia mudavadi iyo xogahayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken mudavadi ayaa intaa ku daray in isaga iyo blinken ay isku afgarteen in lasii wado dadaalada lagu wanaajinayo nolosha shacabka ku nool wadanka haiti sidoo kale mudavadi ayaa xusay in kenya iyo maraykanka ay si wada jira u soo dhaweynayaan iskaashiga soo jireenka ah ee arrimaha cimilada la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada iyo baahida loo qabo in isbedelo lagu sameeyo hanaanka maaliyadeeda ee dunida shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa sheegtay in macaamiisheeda aynan laga bilaabo isniinta u suurageli doonin inay lacaga u diraan qof aanan iska diiwaangelin nidaamka embesa hase yeeshee waxay shirkaddu bayaan ku sheegtay in macaamiisha lee akoonada la diiwaangeliyey ay lacaga u diri karaan sidoo kalena looga soo xawili karo shirkadaha kale sida airtel iyo sidoo kale t cash safaricom ayaa cid kasta oo aanan isdiiwaan- iska diiwaangelin nidaamka embesa ku boorisay inay isdiiwaangeliso si aynan xanibaada u saameyn si qofka uu sidan u sameeyo waxa uu tegi karaa xarumaha s- shirkadda safaricom ama wakiilada embesa isagoo sita aqoonsigiisa qaran ama idga
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha golaha shacabka ahna ee erahda gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aadan ee maxamed nuur madoobe ayaa kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa ugu horreyn nooga warbixiyay ama ka dhegaystayba warbixin taliyayaasha ciidamada qalabka sida sida markaasi ee dabcan guulaha laga gaaray dagaal horey ugu dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh sugidda amniga guud ee caasi dalka si gaara caasimada waxaana kulanka dirada lagu saaray dardargelinta howlaha amniga guud ee dalka iyo ka hortagga falalka amni darrada sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee bulshada dhexdeeda kasoo cusboonaaday iyadoo taliyaha booliisku ka warbixiyey kiis dil ah oo maalmihii u dambe kiisas dil ah oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qoryooley gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu taliyaasha ama taliska ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliska booliiska soomaaliyeed ku amray in arxan laabayaashii geystay falalkaasi ka baxsan diintayada islaamka dhaqanka soomaaliyeed iyo bini-aadanimadaba lasoo qabto goob weliba oo ay ku sugan yihiin isla markaasina la horkeena cadaaladda dhanka kale taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa warbaahinta u sheegay in ninkii xaaskiisa ku gubay muqdisho sharciga la horkeenayo sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kalena ay la dembi noqonayaan oo iyagana maxkamad lasoo hortaagi doono cid weliba oo ka qayb qaadatay in ninkaasi oo la sheegay inuu baxsad yahay ay u fududaato inuu ka baxsado magaalada caasimada ah ee muqdisho runtii waxay noqotay inaan u nimid qoyskii iyo ubadkii yaryaraa ay ka tagtay marxuumad luul allah u naxariistee ee sida axmaqnimada uu gubay saygeydii ay dadka ka dooratay ee u ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan gelgishay qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga midoo soomaaliya ayay qalbigiisa gelgishay miday taqaano mid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas-uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in lasoo qabto dembiilahaas meel kasta uu caalamka ka taga insha allahu tacaala waa soo qabanaynaa raallina lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta uu caalamka ka tago meel kastuu dunida ka tago waa lasoo qabanaa asaga ciddii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu jooga ku haya inta waa lasoo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa xataa keligiis lama soo qabanayee markuu imaanaya gaarigu wato gaarigu ku baxay xamar gaariga uga tegey kuwa hadda haaya oo meeshuu joogo ku hayana waa lagu soo qabanaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay caruurta iyo aabbaba waxaan leeyahay abdicasiisna waxaan leeyahay nagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allahu tacaala qof kasta oo ku gacan siiyey intaasoo kale ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakiyaana waa la dembi waana lala maxkamadeynaa biidn illahi insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaad noo ducaysaan in ilahay nagu garab siiyo inuu gacanta soo galo insha allahu tacala waana soo gelaya waxaa isagoo siddeetan iyo laba sano jir ah geeriyooday madaxweynihii dalka namibiya bishii hore ayay ahayd markii uu shaaciyey in loo bilaabay daweyn ka dhan ah cudurka kansarka madaxtooyada namibiya ayaa markaasi xaqiijisay in uu maanta axada geeriyooday waxa uu ku dhintay isbitaalka ledi pohomba ee magaalada weendhoog ee caasimada dalkaasi ee sihayaha ee xilka madaxweynaha dalka namibiya ayaa sheegay in waddankaasi uu ka baxay hogaamiye si daacada qarankaasi ugu soo adeegay oo kaalin weyn ka qaatay arrimaha dastuurka ee dalkaasi namibiya qodobkaasi dibadeed ee ugu dambeeyay warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda saafi macodka gobolka waqooyi barnaamij axmed guridin akhriyey maxamed axmed khaliifna inoo farsameeyey tan intaan dib u kulmayno nabad ahaad